الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا balbaabkii ayaa axaadiistiisii noo socotay cunwaankiisu ama tarjamadu ahayd karaahatu lmas'alati linnaas xadiis baana inoo dambeeyey inta kale axaadiisa waan soo aragnay waana kan xadiiskii qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanii cabdullahi bnu cabdiraxmaan addarimiyu wasalamatu bnu shabiibin qala salamatu xadaanaa waqaala addarimiyu akbaranaa marwaanu wahuwa bnu muxamedin adimashqiyu qala xadaanaa saciidu wahuwa bnu cabdilcaziizi can rabicata bni yaziida can abi idriis alkhawlaaniyi can abi muslimin alkhawlaaniyi qaala أنه قال حدثني الحبيب الأمين أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين الحقة إن سندka iyaday dad cusubna ay jiraanba kollay qolooyinka hore waa qolooyinkii aan marar kala duwan soo aragnay inta hore o dhan sanadka marwan ibn muحamed dimashqina cabdullahi bn cabdiraxmaan idarim oo imaamkan dee macruufka ah ee kutubtiisa qaarna ayna soo gaadheen musnadha kaba cabireeno kollay dee waa axaadiidiisa musnad ay uga jeedaane mahase masaniide iyo salamat bnu shabiib labaduba isagay ka wada wariyeeno siiqadooda kala dunayd mid isagu wuxuu yihi xadaanaa marwanu midna akhbaranaa marwano dee muslimna waa umirhi uu dadaali jiray uu cinaayoon jiray oo u kala farqin jiray alfaada sheekhyadiisa iyo cidda ka dambaysaba zaciid ibnu cabdilcasiis iyo rabicat ibnu yasiid iyo inta ka dambaysaana horta labada abu idriis iyo abu muslim waa dad iyagu reer shaam ahaa barhkood dee asalkooda hore yaman iyo haba ahaadeene oo saciid ibnu cabdilcaziiz hore inuu soo maro o aba nin lalaba simo awsaaciyo marka la ega caalima oo siqo ahaa rabiicatu ibnu yaziidna isaguna waa nin siqo ah oo caabid ah abu idriis alkhawlaanina marar kala duwan waan soo aragnay ama waan soo aragno waa caayidullahi oo waqtiyadii rasuulka ilaahay xayaatadiisa akhirkeedii ama caama xuneyn iyo buu dhashay baa la yidhaa oo dee waaba nin roon waana nin markaas caalim ahaa shaamna reer shaamna bacda abidarda isagaaba lagu tirinayay inuu caalimkooda abu darda dabadeed waxaa caawa sanadka ku sugan abu muslim alkhawlaani hore umaynaan soo arag kollay mana dambeeyo oo dee xadiiskan buu kitaabka kuba leeyahay kunyadiisan iyo nisbadan oo reer asalkooda hore yeman yahay dee kolley waa yeman ee laakiin qaybo kamida shaam dege markii dambe ayaa loo nisbeeyaa labadoodaba abu idriis iyo abu muslim xagga tarjamadiisu kolley waa nin aada u mashhuura ninkan nawowi baa raximah llahu tacaala waxoogaa kaba qabtay oo magaciisa wuxuu yihi abu muslim kunyada haba ahaatee cabdullaahi baa la yidhaha ibnu thuwab balse dahabi siyarka ama tarjamadiisa ku yidhaa magaca khilaaf baa jira ka asaxi waa in cabdullahi ibnu thuwab la yidhaah waayo kuwo kale cabdullahi ibnu thawaab iyo ibnu aswab iyo in laba yidhi waa ibnu cabdillahi isaga iyo ibnu cawf iyo ibnu mishkam iyo yacquub ibnu cawf iyo waxyaalaha la yidhi bal magaca ugu asaxsan sidaa dahabi yidhaaho cabdullaahi ibnu thuwab weeye ee laakiin waxa weeyaan kunyadiisan iyo nisbadu ku shuhuroobay sheekhu wuxuu ka cabiray wamashhuuru biلzuhdi wاlkaraamaati الظaahira wاlmaxasin اlbaahira waa nin zuhdi ku shuhuroobay karaamaad kala duwanna laga soo naqliyo kuba shuhuroobay oo mid karaamadiisii kamida ayaaba halkan inooguba sugan oo arrin aada u weyn ah dahabina wuxuu kuba sifeeyaa bisayid الtaabiciin wazaahid اlcasri ee bal karaamaadka kala duwan kolley kutubta taraajimta sida siyarka aclaam siyar calam nubala mujaladka afraad waa tarjamada labaad waa kitaabka bilowyadiisa nawowina kitaab uu leeya busan alcaarifiin la yidhaha majmuuca kagaba sugan kolleydayn ibnu kasiirna bidaayahiisa waa ku sugan yihin o adigu bal kutubtu waa lasoo wada naqliyaaye laakiin bal arrinta dee aadna u qariibkaba ah ama uba weyne karaam ahaan loo soo naqliyey horta ninkani waa nin mukhadramah macnaa waqtigii rasuulka ilaahay nin room buu ahaa waanu islaamay waa cahdigii rasuulku islaamay reer yamaneedna uu ahaa ha ahaadee markaa xayaman ka soo baxay rasuulka ilaahay xayaatadiisa aakhirkeedii nin nebinimo sheegtoo beenaale ahaa oo alaswad alcansi oo dee dikrigiisa wax kitaabkaba inooguba iman doonaan walow dee kollay habeenadii ama rasuulku wafaadi doono kollay lama dilay in markaa dadna way raaceen oo xataa rasuulka ilaahay caamilkiisii sanco waa lasoo saaray oo dee isagaa u qaalib noqday in markaasaa waxaa dhacday baa la yidhaha isaga ayaa u yeedhay oo uu ku yidhi ma maqlaysa ama maqiraysa inuu dee aan rasuul ilaahay oo ma maqlaya buu yihi rasuulka ilaahayna weydiiyo ha waa rasuul ilaahay buu yidhi oo adigu intuu dab weyn shiday ayuu dabkii ku tuuray ilaahay subxaana watacaala si uu nebi ibraahim ugaba dhigay buu uga dhigay qabowo muu guban markuu arkay dabkii inaanu ku gubanayn baa lagu yidhi dee dadkan ku raacay baa hadhow markay arrintan arkaan habay lagaa laami ah oo xaaladiibuu kaa fasaadin doonaayo iska saaro wuxuu amray waddankii inuu ka baxo u hijroodayo madiine ayuu xaggeedii uba kacay intii uu dariiqa kusii jiray ayaa rasuulka ilaahay wafaadiyay salawaat ullahi wasalaamu caleyh waayo aswad alcansiba habeenkii rasuulku ama maalintiisa wafaadi doonaaba la dilay oo kale haweeneydiisiyabaa qeyb kaba qaatay dad kaleo iyaguna dadkii muslimiinta abnaa farisna kaba mid ahaa iyabaa qeyb kaba qaatay markaasa waxa in halkan kuba sugan oo igu sugan markii isagoo rasuulka ilaahay usoo hijrooday u yimi rasuulka ilaahayna dariiqii kuba intii uu sii socday uu wafaaday ayuu madiinu yimi abubakrin asidiq iyo cumar iyo kayrahum min kibaari saxaaba ayuu laba kulmay waxaana dee kolley kutubtaa ku sugan siyar iyo keyrkoodba dee sanadkiisana waa soo naqliyaa bal qisada ay kuba timi ee inuu cumar ibn اkhadaab markii dee uu isagu soo gaadhay madiine oo uu masjidkii soo galo kuba tukanayo ayaa uu markii u yimi u yihi miman irajulu intuu yihi waa nin reer yamaneed ah eetuu yihi ma facala aladii xaraqahu lkadaab ninkii dee warkiina waa soo gaadhay ninkii uu gubay ninkii beenta badnaa muxuu sameeyey wuxuu yihi daka cabdullahi bnu suwab cumar baa yidhi nashadtuka allaha aanta huwa ilaah baan kugu dhaariya ma isagii baa too ha buu yidhi intuu soo kaxeeyo abubakar iyo isaga dhexdoodii fadhiisu yihi ilaahay baa mahad leh aladi lam yumitnii xataa araadii fi ummati muxamadi salى اllahu alayh wasalam man fucila bihi bimili ma fucila biibrahim ilaa ilaahay ideeyey ilaa ummadii nebi moxamed ee karaamaadka rasuulka ilaahay ummadiisuna mucjizay rasuulka ilaahay u yihiin mucjizaadka ambiyadii horena isaga waxyaalo dee shabahayo ama laba midoo mucjizaad u ahaayo dee kutubta dalaa'ish bal dee waxa ibnu kahiir oo kale markuu siirada dhameeyu dalaa'ilka bilaabay intaanu tawaariikhda gelin ama xawaadista kale aanu gelin oo koob iyo tobanka kaba bilaabo de waa kollay kalaamyo ayuu kuba leeyahay bal waxa weeye mucjisay rasuulka ilahi ugatay mucjizaadkii wax shabahayeyna waabay dhaceen bal markaa waa arrinta weyn dee mujiz karaamaad kale oo kala duwanna kollay kutubtaan idiin tilmaamay way kuba sugan tahay bal nin xaaladiisu taabay ahayd labiyo lixankii hijrada ayuu dhintoo dee waa nin weyn buu ahaayo oo saxaabadii oo inba ay qayba joogaan ayaabay dhimashadiisu ahayd isagoo kollay malaa dhulka isagoo malaa ghaziya iyo dhulkii bilaadii reer rom dee adigu la iskuba hayiyo xaggaa kuba dhintay oo dee say yidhaahaan waa ghazi bu ahama bilaadii reer rom iyo iyadoo laba joogo adigu waa sham un ciidamadiisiibuu kaba mid ahaa waa ninkaas weeye haddaba abu muslim akhawlani muslimna xadiidkan ayuunbuu kuba leeyahay xadiid kale kuma laha weeye xadiidkan baa inoogu sugan wax kale kuma laha kitaabka wuxuu yihi marka abu muslim qaala xadaanii waxa ii waramay alxabiibu ruuxii la jeclaaye alamiinu aaminka ahaa ma la aaminay kale labada waa ficiil bimacnaa mafcuul weeyo alxabiib bimacnaa bin almaxbuub weeyaano dee isaga ayaaba dee jeclaayo xabiibkiisa u ahaa waana amaanadiisii iyo dee taas hadday tahay riwaayadii iyo waxyaalihii kaleba ay tan kalena tilmaamaysaa haddaba xadaanii waxa ii waramay alxabiib alamiin ama huwa manaa shaksigan anigu aan ka waramaye leeyahay u warramay aladi xadaanii ama huwa aladi xadaanii faxabiibun ilaya aniga xaggayga mid la jecel dee xag anigu aan jeclahay weeyo maxbuubun ilaya waa kuwa aniga xaggayga adigu anigu aan jeclahay ama huwa isagu waa shaksigan aladi xadaanii cindii agtayda faamiinun aamin bu ama amiin buu ku yahay waa ke waa cawf bnu malikin ilashjaciyo saxaabiga kollay isagoo axaadiid kala duwan leh oo kitaabka waxyaalo kalenaba kuba lahaa bal taas weeye cawf ibnu malik alashjaci qaala wuxuu yihi markaas صaxaabigaa cawf ibnu malik alashjaci kunaa waxaan ayn cinda rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay agtiisaan kuba sugnayn tiscatan anagoo sagaala aw hamaaniyatan sideeda aw sabcatan waa shaki uno waxa weeye adigu rasuulka ilaahay baanu la joognay anagoo bal dhowr ah sagaal toddoba sideed midun ah faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh alaa tubaayicuuna rasuula allahi miyaydaan la mubaayacoonayn rasuulka ilaahay macnaa la mubaayacoona weeye aladu waa tii adigu kollay macnaheedu cardiyo taxdiid ka ahaa manaa bandhig wixii la adigu waa dalabunbaa meesha ee cardiyo taxdiid waxay ku kala duwaan labadaba dalab waa ku sugan yahe cardiguna waa dalabu shay birifq shaygii oo agu si debacsan laysaga dalbo la ysugu bandhigo taxdiidkuna waa dalabu bixasinun weeye waa dalab wixii la yskaba dalbayo iyadoo dee laysku adkaynayo ama layskuba boorinayo alaadu markay noocaa tahayna kollay jumlo ficliyun bay gashaa wax kale ma gasho oo jumlo ficliyay gelaysaa markay dee ama cardi iyo taxdiid macnaha ay leedahay alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum alaa tuqaatiluuna qowma nakasuu aymaanahum iyo xadiid kasta inooguba suganba taasba weeyaan oo jumlo waxay gelaysaa un jumlo ficliye ah macnuhuna halkan waxa weeyaan markaan leenahay waa cardiyata ama ay keenaysaa ama taxdiidba alxasu calaa mubaayacati nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ku boorinayaa inay isaga la mubaayacoodaan oo ay la beeco la galaan marka welibana rasuulka ilaahay muxuu ka cabiray alaa tubaayicuuna rasuula allahi muu odhan imaka halkan alaa tubaayicuunii nayde isagii baa laba hadlaya isagii baa le ila mubaayacoodoo dee beecadu waa isagii isagii baana la hadlaye miyaydaan ila mubaayacuna maya laa tubaayicuna rasuul allahi waxa ay yidhaahaan culimadu waxay taasi ama cibaaradan de halkani ama usluubkani uu faa'iideynayaa tanbiihan calaa ana alcilata albaacisata cala almubaayaca hiya arisala ciladan dee keenaysaba inay la mubaayacoodaan ee uu rasuulka ilaahay ugaba dalbayo inay la mubaayacodaan ama baacisada iyaga ku xambaaraysa mubaayacadu waa arisala waa inuu rasuulka ilaahay yahay salawaat ullahi wasalaamu alayh o dee tan baa keentay dee ama cilada keenaysaaba aho san baa deeta ala tubaayicuna rasuul allah wa kuna wuxuu yihi cawf ibnu malik wa kuna waxaanu ahayn xadiisa cahdin zamankooda iyo waqtigooda kuwo uu ku cusub yahay bibaycatin beyco oo waqti aan dheerayn ayaanu rasuulka ilaahay la muwaayacoonay oo xadiisa cahdin waa qarba waqtiga ama zaman zamankood iyo waqtigooda kuwa uu ku cusub yahay ma uu ku dhow yahay bibeycatin beyco oo mararkaasun baaba rasuulka ilaahay beyco la galay faqulnaa deeta waxaan nidhi malaa waaba isilo rasuulka ilaahay taasuu iloobaye baabay is yidhaaheeno qad baayacnaaka ya rasuula allahi waanu kula mubaayacoonay oo beycaanu kula galay rasuulka ilaahay ow uma qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh alaa tubaayicuuna rasuula allahi tii buu ku celiyey faqulnaa iyadna sime qad baayacnaaka ya rasul de waaba iyagoo isle de waa ti imikuna la mubaayacooteen malaa rasuulka ilaahay taas baabu ilowsan yahay iyo taa amana xusuusineed de waanu kula baayactanay kula mubaayacoonay rasuulka ilaahay ow uma qaala wuxuu yihi alaa tubaayicuuna rasuula allahi marka uu markii saddexaad taa yidhaha faqaala qaala wuxuu yihi cawf fabasadnaa waanu fidinay kala bixinay aydiyanaa gacmaha iyagii waqulnaa waxaan nidhi qad baayacnaaka ya rasuul allahi waanu kula baayaconay rasuulka ilaahayowe facalaama maxayba ay calaa ayi shayin nubaayicuka bal dee beyca way noo horeyso nagamay dheerayne maxaa aanu imika kula baayacoonaa calaamana dee kollay si kitaabka horeba waxyaalo lamida ayaynu hore usoo maray oon iskuna baraarujinay e waa calaadii xarfujarka ahayd oo maadii istifaamiyada ahayd gashay weeye waxaana iska jirta maada istifaamiyada haddii xaraf xuruufuljar kaba midigalo alifteeda waa la gooyaa qoraal ahaan iyo aqri ahaanba qoraal ahaanna waa loo gooyaa lama qoro qira ahaanna lama aqriyo oo waatan oo calaamaha lama odhanayo iyadoo asalkii la eegayo calaama waana taasun oo dee qur-aankaba waata kusoo noqnoqota bima yarjicu lmursaluun cama yatasa'aluun iyo waxa weeyaan dee ku mima mima khuliqa iyo dee amhaashiiyo kuwii laba mid ahe shabahayo waa dee kolley qaacida taasoo iska macruufa facalaama ay facala ayi shayin shaygeebaan nubaayicuka aanu kula cahditamaynaa rasuulka ilah maxaanu kula mubaayacoonaa qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh calaa an tacbud laha ay baayicuni waxa igula cahditantaan oo cahdi iyo bayca igula gashaan calaa an tacbud ullahi inay ilaahay caabudaan oo walaa tushrikuu bihi shayan waxba aydaan ugu shariig yeelin wsalawaati alkhamsi ay wacalaa iqaamati salawaati alkhamsi way salaadaha shantaa iqaamadooda iyo ogitaankooda taasna igula cahditama oo bayca igula gala watudiicu ay wacalaa an tudiicu way ina adeecdaan dee waa cidda umaradiina ah a adeecdaan kale abi daud oo kale tasmacu watudiicu baabay haydoo ina maqashaan oo adeecdaan kolleyna daacadu waa wixii aan macsiyo ahayn oo iyada macصiyo de waxa weya inama الdaacaة fi الmacruuf ama faida umira bmacsiyati falaa samca walaa daaca sida xadiidkii صaxiixaaba ahaa waa wixii aan macصiyo ahayn ayaa dadkii dee amarka dadka tawaliaye madaxda uu ahaa laga dhegaysanaya laguna adeecaya bal haddaba dadka idinka madaxdiina umuurtiina tawaliya iyagana ina adeecdaan taas oo dee si kelimadu mid ay u ahaato in waxa weeye taas igula cahditama wa asara maxalu shaahidku halkan dambe weeye wa asara rasuulka ilaahay wuxuu siraystay oo kelimatan kelima khafiyatan qarsoon oo ujeedadu intaa hore rasuulka ilaahay waa ku dhawaaqay si ugu dhawaaqayo cibaarada soo socota si ugu dhawaaqay way kala dunaayeen oo kuwaa hadduu la jahray tan hoos buu udhigay hoos buu udhigay kelimada soo socota wa asara kelimatan khafiyatan kelima khafiyaa ayuu siraystay laakiin de ay maqlayeen oo ciddii uula jeedaynay meel bay la joogaan dadkuna dad badan maahee ay maqleen kelimaduna waa tano walaa tasalu nnaasa shay-an de waana afar kelimo sidaan aragno ee dee kelimada waa la idlaaqa iyadoo looga jeedo kalaam waayo waxan waa kalaam dhan ee maha lafdi mufrada maaho suina malik laha u kelmatu biha kalaamu qad yu-am oo kol kol kelima la yidhaha sida dee kelimatu tawxiid ba iyadoo waxaa loola jeeda uu yahay kalaam loola jeedo walaa tas'aluu ha weydiisanina annaasa dadka shay-an waxba ha weydiisanina tan bay ahayd dee waana tan baabkuuba baabaysnaa karaahatu lmas'ala maxalu shaahidka iyo munaasabadii xadiidku baabka ulahaa intanba weeye dadka waxba ha weydiisanina taasba weeye kolley su-aashan waxaa looga jeedaana ee laysu diidayo waa su-aal mutacaliqu bilumuuri dunyawiya wey waa su-aashii ku tacalluqsanayd umuurahan adduunyo kuba tacalluqsanayd weeye oo ma lafdigani ma shamlinayo walow dee cibaaradan shay-an nakira siyaaq nafyi ama nahyi dhacday oo cumuum keenayso laakiin ma shamlinayo aلsu'aal almutacaliq biاlumuur اlcilmiya iyo umuurihii cilmiga su-aashii ku tacalluqsanayd ama umuurtii diinto ee ilaahay baa taa yidhi fas'aluu ahla الdikri in kuntum laa taclamuune waa umuurihii adduunyada weeye maalkii iyo waxyaalaha dee umuurtii adduunyo falaqad ra'aytu cawf ibnu malik baa leh falaqad ra'aytu waxaan arkay waa say arrinkii ugu hogaansameynee bal cumuumkiisii ay u qaateen falaqad ra'aytu waxaan arkay bacda ulaa'ika nafari waa jamaacada sagaalka ama toddobada ama sideedda ahaye maalintaa cawfna kaba mid ahaye rasuulka ilaahay uu taa baycada uu kaga qaaday oo yasqudu uu dhacayo sawdu axadihim axadkood ushii ama shaabuuggiisii uu dhacayo macnaa isagoo wax fuushan oo farasba fuushan ayaa sawdkii ama shaabuuggii dhulka kaga dhacaya famaa yasalu ma weydiisanahayn axadan axad yunaawilu udhigo waaba markaa fuushan yahay waa soo dhaadhacayo isaga qaadanayo waa iyagoo bal masalan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayhna wuxu uhi laa tas'alu nnaasa shay-an cumuumkiisii bay si guud walow dee maqsuudku ahaa waxyaalaha maalki iyo kuba tacalluqa uu ahaa umuurtani ay dee aan dhici karta in laba idhaa cumuumkii waabay kaba baxsanaan kartaa haddana cumuumkii ayay qabsadeenoo waxaan arkay buu leeyahay nafarkaa kuwa kaba mid ahoo kaba dhacday cidla iisoo laacma iisoo fidi aan odhanayn waxaas isagoo xataa wax fuushane taasi intuu dhaadhacay isagu soo qaadanaya famaa yasalu axada yunaawiluhu iyaahu waa isagii uba dhiiban xadiidka kolleyta inoogu sugani waxa weeye wa alxasu calى التanaزuli can jamiici ma yusama su-aala wain kaana xaqiira wasan xaqiira wasan dee saxaabadana kaba dhacday warin la yskuma boorinayo in la yska ilaaliyo la yskaba dhowro wax alla wixii su-aal lagu magacaabaya dee su-aashaa cilmiyo taa diineed aan ahayn xataa wuxuu xaqiiraba ha aadasa dee saxaabadan kaba dhacdayba arrinkooduna waxaa dee cumuumkii inay su-aashiiba waxa weeyaan laga nahaye markaasay cumuum ku xambaareen xataa suuradan dena cumuumkii waa waxyaalihii uu shamlinayo tibay kuwa xambaareen bal xadiid kolley tay arrinka inooguma sugnay taa weeye dee axaadiistii hore inu soo sharaxaynana ayuu baabkeedii adigu buu inoo gelayaayo waa baabka kolley maqsuudkiisa guud horaan usoo uga soo yar hadalayba baabu man taxilu lahu lmasalatu baabu bayaani man bal ciddii iyo shaksigii ama ciddii taxilu ay u xalaal u ahayd low isaga almasalatu baryadu waa taasoo su-aashii inaanay khayr lahayn baynu soo maray in dadka loo diidayana waa taan soo aragnay camal aada dee u dhib badan ama aan dadka agtooda qiimo ku lahayn oo ah camal mahiin oo xaqiiri inuu dhaamo su-aashiiyo dadkii oo wax la weydiiso ama ruuxu taa waxa ku helo ama waxa ku waaye ayaynu soo maray ciqaab adag oo ruuxu uu mudanayo ruuxa ee isagoo xaaja la-aan dadka weydiisanaya ama takasur u weydiisanaya inuu waxaan u weydiisanaya ay dhuxul iyo cadaab tahay ama maalinta qiyaamaha uu imanayo wejigiisoo diiran oo laf uun ah aan hilibba lahayn saa u adduunyadiiba dadkay suurtaagooda wejigiisa ugu diiri jiray bal taas lagu ciqaabayo waa umuuro aynu soo marnay bal haddaba iyadoo taas su-aashu ay heerkaas iyo damigaa weyne uba yimi su-aashu wakti ay banaantahay ma jirta ama cid ay u banaantahay xadiidka ama baabkan bay inooguba imanaysaa oo ciddii masala ay u banaanayd bal taa caddaynteedi iyo baabkeedii weeye xadaثna yaحya بن yaحyى وqtaybaة بن سacيid kilaaهma عan xamaad بn زaydi qala yaحyى أخbarana xamaad بن زaydi عan haaruna بn رiyaab qala xadaثanii kinaanaة بن نعaymi الcadawiy عan qabiصة بn mkhاriq الhilaaliyi qala anahu qaal bal kolley dee sanadku maaha suurtagal maaha in lagu wada joogsaday lakiin haddana waxyaale in laysu yar ishaaraa waa iska muhim in in cinaayo a u yeelataan oo ihtimaam u yeelataan oo dadkan dee waxa weeyaan walow kitaab saxiixa kuba jirno oo dee axaadiisa ay noo sugantahay laakiin kutub kale oo dee sanadkiilo sanadkan xadiidku ama uu ku sugnaanayo ama uu ku daciifayaa ma jirta imaka tan way noo sugantao inagu baxsi badan oo aynu sanadkii kaba gelaynaa ma jirto bal loo axaadiihiisi waa axaadiisa dee saxiixaba lakiin kolley barashada iyo ogaanshuhu waa shay muhima marka dad dee waa dad inagu soo noqnoqda oo labada sheekh ee muslim iyo sheekoodan xamaad ibnu zayd haarun ibnu riyaab ayaa isagu caawa ayay inoogu horeysa sababtuba axaadiisiisuba kutubta oo dhan ba aad bay ugu yar tahay waa nin siqo ahaayo dahabi oo kale terjamadiisa wuxuu ku terjameeyey ama kuba sifeeyey bilimaami arabbaniyi alcaabid waa imaamkii rabbi looba nisbeeyo de waa rabbaaniga ahaa ee caabidka taas buu ku sifeeyey haddana wuxuu raaciya wahuwa muqilu min ariwaaya marka la eega axaadiisiisu ay aad bay u yarto ibnu cuyeyna laga soo naqinaya inuu leeyahy axaadiisiisaba waa afar xadiis lakiin in imaama marka la eego reer basro raggii ugu mudnaa waktigiisii ayaabuu ahaayo caabidka axaadiistiisa yartay muslimna saxiixiisa xadiidkan unbuu ku leeyahay wax kale kuma lahan bukhaarina waxba kumaba laha ee waa nin laakiin taas ahaa aimada qaarkood anas horta waxbuu ka wariyey oo ka maqlay way yidhaahaan o haddii taasi sugnaato dee taabici buu noqonaya barhkoodna samaaca ma sugaan anasu wax kaba maqlo haddii taasi aanay sugnaana markaa walow dadkii sikaara saxaaba la mucaasar soo gaadhay ee taabiciintii yareerayd uu waktigoodii yahay dee markaa wuxuu noqonaya un atbaacu taabiciintii buu noqon dadkaa isku dahaba ahaadeene bal adigu waa nin kollay aada u qiimo badnaa kale tarjamadiisa siyar ibn xazmina way kasoo naqlinaya keyrkiiba ayaa waxay soo naqliyaan abihi riyaab ee barhkoodna riaab bay ku dabdiyaan hamso bana yadan oon hamse lahayn bay adigu kuba dabdiyaan ayaa waxay saddex nin bay m haarunkan walaal ahaayeenoo mina yaman ibnu riyaab baa la odhanayay midna cali ibnu riyaab midna waa isaga haarun ibnu riyaab o de haarun ibnu riyaab waa min aimati sunna ayuu ahaa ninka yaman la odhanayna waa dee min ru'uusi lkhawaarij nin khaariji ah khawaarijta ah walaalkiisa kale cali la odhanayena raafidu ahaayo markaasay saddex wada cola ahaayeen waana saddex walaalo dee waxaa kala kaxaysay umuurahaasaa kala kaxeeyo cadow dad badan bay taasi qabsatay qoysas badan oo dee waa laga yaabaa in waktiyadaas oo dee marka la eego kutubta kitaabkaba kusugan oo sar min abiljacdi la yidhaaho ruwaada saxiixeyn kaba mida abihi abiljacdi ba yidhaahaan lix buu lahaayo laba ay murje ahayd labana shiico ahayd labana ay ahayd ba raafido markaasoo dee si odhan jiray aboniya baniya khalafa allahu baynakum ilahay baa dee idin kala kaxeeyo midba meel mariyay kuwa qoys odaygii iyo islaantii iyo inankoodii ay kala duwanay islacnadayaan oo waxyaalahaasi kala kaxay adigu kutubta kale waxyaala badan baa kusugan dad badanna la magacaabi karaayo taasi ay dhacdeen bal adigu qoyskan baa taasi ay kaba mid ahaa cadowna ay ahaayeen ba decol bay ahaayeen umuurahan kalete kala kaxeeyey daraaddeed harun marka waxaan leynaha xadiidkan unbuu leeyahy ninkan ka dambeeya kinaanat bnu nucaym waa nin taabiciya isagu oo hiqo ah oo marka la eega zuhriya bay isku dabaqa yihiin isaguna xadiidkan imakaan hayna iyo xadiid kale oo kollay kitaab alfadaail kusugan oo saxaabi adigu juraybiib la yidhaho halkaa inooguba iman doono fadligiisa ku tacalluqsanaayo markii la diriya fadligiisa juraybiib saxaabi la yidhaho bal xadiidkaasu kitaabka isagana riwaaye ku leeyo labadaasu baanu kinaanana leeyahay xataa saxaabigu axaadiisiisu ma badna waxaa laga yaaba inay dhowr xadiid aanay kutubta lixdaa marka la isku daro aanay shan lix kaba badnaan isaga saxaabigan qabiisat bnu mukhaariq alhilaali oo isaguba axaadiis badan la maaha marka la eego kutubtan lixdaa wuxuu ku leeyo o dhami dee wax toban gaadhaya maaha adigu waa de ama waa kole dhowr xadiisun qaala wuxu uhi saxaabigaasi taxamaltu waxaan xambaaray xamaalatan xamaalan xambaaray oo waxa weeya waxaan xambaaray xama ujeedadu waa dayn un oo xamaalo waxaa yidhaahaanba waa almaal aladi yataxamalu insan waxa insaanku uu dusha u rito ee dayn ahaan ee isagoo dadba ku kala furanaya matalan laba qabiilo hadday wax dhex maraan oy wax kalaba dilaan oo laga baqanayo fitan weyne inay timaado oo axad dee dadkii kaba mid ahaa wixii ay isu sheeganayeen uu isagu dusha u rito o uu qaado taas oo kale si uu dhexdoodii loogu heshiisiiyo taas baa xamaalo lagu magacaabaa waanay jireen oo carab waa wax lagu yaqaano khaasatan raggoo dee sharafta leh qiimaha leh ayaa taa la iman jiray marka dee fitani dhacdo dad ay silaano barhkood ba dee dad badan oo la dili keligood dusha u ridan jiray iyaguna sia kale su-aasha dadka marka uu dhex galo laguma ceebsan jirin oo dee markaa waayo wanaag buu sameeyey waaba la caawin jiray oo dee waxay markaas kollay xataa qabla alislaam iyo bacda alislaam iyoba wax jiray ninkan baa haddaba arrintan xamaaladaas buu xambaaro waa waxaa loo qaadayo islax dad oo kale loo qaadaye ama mag ah ama wax kaloo laysku haysto oo dee dhib keeni lah haddii aanay cidi dusha u ridanba ah taas buu isagii qaaday markii uu qaaday dayna xoolihiina markaa taas oo kale wuxuu leeyahy un shardigu dee waa kan oo zakadii waa laga siinayaa lakin bishardi in aanu waxan wax macsiya aanu daynkan aanu u gelin oo dee qaybtii qaariminta ayuu gelayaa markaasa fa ataytu waxaan imi rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan uba imi asaluhu xaal aan weydiisanayo fiiha iyadii aan leeya bal dee in waxa aan qaaday aan dad markaa dhexdoodana kuba heshiisiinaya si rasuulka ilaahay iga caawiyo weeyaan oo wix iga bixiyo faqaala rasuulka ilaahay wuxu uhi wixiiba waa ka wada qaaday salawaat ullahi wasalaamu aleyh aqim nagow oo joog agtayada bal joog xataa taatiyana sadaqatu ilaa ay zakadii lasoo gurayay ay imanayso oo ilaa ay sadaqadu imanayso bal fadhi buu yidhi markaasaan sadaqadan ka ama zakada ayaanu waxaan kaaga bixinaynaan kaa siinaynaa xataa fana'mura an amaro laka adiga biha iyadii waa xamaaladaad iyo wixii aad doonaysay markaa xoolaha sadaqada ama zakada aan kaaga bixin oon ka ku amaro qaala wuxuu yihi qubaysa uma qaala qabiisan ujeedaa uma qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh ya qabiisatu qabiisow ina almas'alata baryada iyo su-aashu laa taxilu xalaal uma aha ila liaxadi halaaثatin arrintu waa aad bay u adagto d waa xaajo adag iyo dee daruura waxay keenta mooye su-aashu wax banaan maaho su-aasha iyo baryadu laa taxilu xalaal uma aha ila liaxadi halaaثatin waa saddex shaksi mid kamida uun mooye ama saddex sifi mid kaba mida rajulun marka haddaan rafcino waa caadi oo dee mubtadan iskaba qadaranaynaa rajulun haddii la yidhaahana waxaan ka bedelaynaa tii hore dee waa liaxadi halaaثatin idi waxa weeye ama axaduhum axaduhum rajulu nin فxamla xambaaray xamaalatan waa san uu isagu yeelay oo kale xambaaray faxalat lahu lmasalaةu kaa su-aashi way u banaantao xalaal bay u tahay dadkii inuu weydiisto xataa yusiibahaa ilaa uu asiibo oo uu manaa ujeedadu waa wixii dee isagu uu doonayay xamaaladan ahaa isagii kama xoogsanaye waa deynkan uu qaaday si u bixiyo dee kol kol bay markaa dad geel kumayaal gaadhayay dad qaadayeen oo dad badan oo dad ku kala dhintay si loo heshiisiiyo ay u dhex gelayeen si markii iyadoo sanado badan dagaalamayeen cabsi iyo dubyaan oo kaletoodii kaba dhacday rag kooban un ay wixii qaadeen iyo dee marar kaleba haddaba waa ilaa uu asiibayo waa wixii uu xambaaray dee wixii uu ku bixin lahaa weeye uma bacdiyeed yumsiku marka waa ka joogsan oo su-aashii dee kol haddii wixii uu markaa su-aashan keenay aiyo xaajadii ay dhammaato inay uma banaano markaase markaasaa wuxuu kaba joogsanaya kaasi waa mid midna waa rajulu nin mooye asaabatu ay asiibtay jaa-ixatun waa aafo maalkiisii baabiisay wey oo waa jaa-ixa oo de waa alaafa alati tastacsiru maala waa nin dee saracba lahaayo ama hamaday iyo waxyaala ay kuba dhaceen ama de waxa weeyaan daad wax qarqiyey ama gubasho adigu maalkii uun aafa ay ku timaado baabiisa oo isagii bal matalan ha noqoto berdigaa dee zuruucda helo in qaraq ha noqoto xaarq gubasho haba noqoto wuxun ay aafa ay asiibtay jaa-ixatun ijtaaxad baabiisay maalow xoolihiisii jirib goysay faxallat lahu lmasalatu kaasna su-aashu way u banaan tahay xataa yusiiba ilaa uu ka asiibayo qiwaama min cayshin waa qiwaaman wax arrinkiisa uu isku taago oo dee noloshiisii iyo wixii bal masalan iyo xaajadiisii daruurigahayd ay ku awdanto qiwaaman min cayshin balqaaftana walow barhkood ay fadxiyeen halkan qiwaamka way kasriyaanoo alqiwaam waxay yidhahdeen ma yaquumu bixaajatihi daruuriya waa xaajadiisan daruuriga wixii uqumayo qiwaamu shay waa cimaaduhu ladii yaquumu bihiba waa shayga nidaamkiisa waxaan dabdinaya hananaya ama wuxuu isku taagaya ayaa qiwaamu shay la ydhaha ama qawaam cadliga iyo waa ta timaade wa kaana bayna dalika qawaama ana qasdan iyo dee dhexdaha taasi waa macno kale qiwaaman oo qiwaam lamri waa milaaku sademnala tir nihaayihiisa ku yidhaah weeye xataa yusiiba qiwaama min cayshin aw qaala amase wuxu uhi waa shaku min raawi sidaadan min cayshin halkii qiwaaman bedelkeeda sidaadan iyadna siintu way kasirsan tahay sidaadanna waa waxbu adigu awdo uun baahidiisii baahidiisii kuba timi iyo xaajadan kuba timi wax awdaya taas baa sidaad uu yahay oo dee nolol ah ama min cayshin sidaadan min cayshin waxay yidhahaan un sidaadkana kulu shayin sadata bihi shayan kollay dee sadaad ina macno kalay noqotaa waa tan toosnida ay noqota sadaad iyado sidaad marka la eego wixii adigu imaka shay gufayn u noqda ama awditaan u noqdaba sidaad baa la yidhah oo sidaadu saqri oo kale meelaha xuduudda ah ee dee muslimiinta iyo dadkii kaleba uba dhaxayse laga baqanaya cadow inuu ka yimaado haddii dee ciidan iyo waxyaala la dhigo waa sidaad saqri imaka sidaad lqaruurana waa quraarada iyo wixii wax afka laga gelinayo lagu juqaalayo taas baa sidaad lagu magacaabaa bal markaa waxa weeye in de baahida imika la yidhaha sidaadan min cawaz oo kale iyo dee taasi waa adigu wixii baahida ruuxa awdayay un dee uu markaas ilaa uu kaba helayo weeye sidaad xataa yusiiba qiwaama min cayshin aw qaala sidaadan min cayshin wa rajul midna nin weeye asaabatu ay asiibtay faaqatun kale sidaadkama qaso kutub aladaba ma kutubta naxwad iyo shaahidooda kuma soo aroorto nadr bnu shamiir iyo maamuu dhex martay iyo baaba jirtay oo dee aada marka la eego waa lafdiga dabdintiisiyo taasoo imika laakiin wakti baan sheegitaankeedao yar dee cibraba lahayd laakiin wakti baana wayo way yar dheeraan kartaa cashirkaana ii soconahayn aw qaala sidaada bnu cayshin warajulu minwaya asaabatu ay asiibtay faaqatun baahi ay asiibtay xataa yaquuma ilaa ay istaagaan halaasatun saddex min dawi lxija xaad way kasirsantay waa caqliga kuwa u saaxiibkee min qowmihi dadka dee isaga xaaladiisa hoog hoose og bal matalan qowmkiisa kaa midi oo yaquuluuna iyagoo kuba qowlaya laqad asaabat fulana faaqatun hebel waxaa asiibtay baahi baa asiibtay muslim san baa dhacday xataa yaquuma abi da-uud oo xadiidka la wariyey xataa yaqula halaaثat min dawi lxuja min min dawi lxija min qowmi iyada haddii la yidhaha abi da-uud siisaan eegno wax aan qadarna uma baahnin oo waa xataa yaquula ilaa ay yidhaahaan halaaثatn saddex shaksi oo min dawi lxija min qowmi dad gara caqli leh garashada oo tolkii kaba mida ay yidhaahaan maxay maqulu qowlkii unba tana laqad asaabat lakiin yaquuma markan san musliman kuba socono ee waxa weeyaan waa ay kacaan oo dee ta halkan laqad asaabata maquul waxaan qadaraynaa qowlkii baan qadaraynayo xataa yaquuma halaaثatu min dawi lxija min qowmi yaquluuna maqaailiina xaalay kuba qowlayaan laqad asaabat fulana faaqat o markaa waxba uma baahniyan taa raajax yeelo in badan iyadoo maquulkii jiro qowlka in la xadfaa dee waabay timaadaa qur'aanka iyo dee kalaam kale fasixaba way kuma timaadaa laqad asaabat fulana faaqatun bal taaba wey faxallat markaa kaasna waxa u banaan low isaga almas'alatu su-aashi xataa yusiiba qiwaaman min cayshin aw qaala sidaadan min cayshin taas buu ihi xadiis kolley waa dee saddex khaas waa kollayba saddexdaba waa saddex xaaloo daruuro uun oo ruuxii dhib daahiri ay kuba timi oo taa hore xamaalada xataa xoolo kaleba hadduu leeyahay de xoolihiisii inu lagu baabiyo la yidhaho adigaa xoolole waxaagii ka wada bixiyo adaa qaadee taas sharci koladu wanaagan iyo islaaxan sameeyey oo isaguba dee bal matalan tan uu taxamulayo maslaxadan guud uu kaba shaqaynayo wixii waa laga bixinaya kol haddaanu wuxuu macsiyo ahayn bal taasi waa suurada hore halkan laakiin in kan jaa-ixadu ay asiibtay maalkiisa iyo kan isaga baahidu markii hore xooluu lahaayo caynima ku timiyo faaqo imika midna waa iyadoo in markhaati loo helo caddaynaya faaqadiisa midna timi ka horena waxba dee faaqa iyo mee sha shahaada iyo waxyaala ictibaarteed may imanoo waxaana culimadu yidhaahaan sababtu waxa weeyaan jaa-ixadu waxaan aafada ah ee ruuxa maalkiisa baabiinaya waa wax daahiroo muuqda oo dee iyada wax qarsoomaye maaho haddii ruuxa xoolihiisii imaka daadba ka wada qaado ama ay gubtaan ama beertiba ay ka gubato ay ka baabado dee hamadayba leefo ma qarsoono oo uma baahna markaa cid gaaro oo ruuxan khibre gaara ulahoo dee shaahidu noqoto waa arrin daahira saa daraaddeed dee bayino iyo waxyaala kaa loogama fadhiyo laakiin ruuxii dee markii hore inta xoolo lagu ogaa icsaar kuba yimi oo kale iyadoo dadku wuxuodi intay qariyeen ay wax kala sheegan karaan ay wax kala sheegan karaan waa wax qarsoomi karo markaa dad dee isaga u dhowo xaaladiisa hoose og ayaa markaa caddaynaya inay faaqadan asiibtay kaasna waxa weeye dee way u banaanto bal farqiga udhexeeya taasba wey halkana xadiidka saddex ruux baa meeshii yimi macnuhu horta waa dad iyaga qowmkiisii khibrada ulahaaye xaaladiisa hoose ogaa ee arrintan dee daahirka dadku ay ogyihin mooye xaaladiisa hoosena ogaa inay wixii u caddeeyaane laakiin xadiidka imaka saddex baa kuba yimi oo culimada qaarkood ba markay bayinadu noqoto wax icsaar iyo caynimo ku tacalluqsan waayo dee suurada maayo suuro kalu geli karaa oo ruuxii dee nafaqo iyo waxyaala iyo ama dayn iyo lagu yeeshay ee lasoo ashkateeyey baaba xoolana lagu ogaa baaba bayino u baahda inuu mucsir yahay hadduu tii sheegto oo kale marka markay bayinadu ay tahay icsaar iyo caynimo maaha suuradan una dee suurooyinkii kale loo baahnaaba dee bayino looga baahna ama dee icsaar un ruuxa bal meeshii uu kuba yime ay cid kalena intay wax dhex marayaan loo baahday oo kala caddayd barhkood baa ka shardiga kaba dhiga inay bayinada xaggaasi ama shahaadada xaggaasi saddex ruux noqonayso oo dee shahaadadkii kale waxa badnaa labaa badnaa tazinada waa tan afar tahayd laakiin inta badan ahlucilmigu waxay dhahaan may e arrinkani waa istixbaab une laba cadliya sida shahaadaadka kaleba waa la aqbalaya ee xadiidka istixbaab bay kuwa xambaaraan arrinta kale culimadu sheegaana waxa weeye arrinkani waa ruuxii maal lagu ogaa ee sheegtay caynimo ayaa tan looga baahanaya ruux haddaan wax lagu ogeyba aanu jirinoo marka horeba maal lagu ogey aanu jirin iyada markaa dee soo cadday inaan maal lahayn iyo waxyaalo dee looma baahanayo xadiidkuba waa imika waa ruux ay asiibtay baa laftiga asaabatu faaqatun wax horaa u horreeye laakiin faaqa asiibto ruux hadduu maal la-aan sheegto wax maaloo lagu ogaano aanu jirin kaa isaga waxba shardi maha bay leeyiin bayine iyo waxyaalo taasi qowlkiisa waa la aqbalaya bal muhimka waxa weeye saddexdaa ruux ayaa su-aali ay u banaan tahay fama siwaahuna wixii intaa kasoo hadhay waa saddexdaa xaala wixii kaba soo hadhay ee min almasalati barye iyo su-aali yaa qabiisatu qabiisow suxtan yakuluhaa saaxibuhaa suxtan nusqooyinka muslim sn baa wada dhacay qolooyin kale xadiidka la wadaagsaday waxaaba dhacay yaa qabiisatu suxtun yakuluhaa saaib la rafciyo suxtun yakuluhaa saaxibuhaa suxtan markaa suxtun markaan idhaha ishkaal ma jiro icraabtuna waa daahir sida qolooyinka kale ay kuba wariyeen oo famaa siwaahuna wixii kasoo hadhay min almasalati hiya qabiisatu suxtun xaaraam weeye taasun weeyaan oo shayga xaaraamtaana suxti waxay u yidhaahaan baa la yidhi oo loo yidhiba waa wixii buu tirtirayaay oo barakadii buu kaxaynayaay laakiin riwaayadan muslim ee waxaa tawjiheedu noqonaya in waxa bal nasbiyo un aan u qadarno oo famaa siwaahuna min almasalati hiya qabiisatu suxtan kal waa la cunaya ka xaala kawnihi suxtan yaakuluha saaxiba suxtan ama ictiqidhu suxtan u ictiqaadi inuu suxti yahay oo yaakuluha waa su-aashaasi waxay soo saartay waa cunaya saaxibuha suxtan xaala kawnihi suxtan isagoo xaaraam ah bal xadiidka tay inoogu sugan dee markii horena dembiga masaladan soo aragnaye suurooyinka ay banaanaan kartaa waa xaalo adugu adag uun markay ku ruuxa ku timaado iyo daruura xaajo banayn karta ruux hadduu ka maarmi karo uun xaajadu adagaanay ku iman dee saddexdan xaalo unbuu rasuulka ilaahay magacaabay waa inay bal matalan taas su-aasha aanay banaaneyn lama xadiid abi daud iyo ay wariyeen xadiidka samura waana xadiidka صaxiixa ayaa wuxuu ku yimi su-aashu inay tahay kuduuxun aw khumuushun fi lwajh wa xagasho ama dee dildilaaca wejiga kuba imanaye dee ruuxii doonay ama si ha ku daystay wejigiisi ama ha iskaba daayo marka xadiidka maxaa la soctay ilaa an yas'ala arajulu ama almar'u suldaanan aw fi amrin laa budda minhu inuu shaksigu ruux suldaana oo dee baytmaalkii oo dee ruuxanba laga yaaba inuu xaq kuba leeyahay wax kuba leeyahay ruux suldaano wax weydiista uun mooye ama bal fi amrin laa budda minhu bal waxaan leenahay saddexdan habayn waaba barhkood dee taksiis bay taasi keenaysaa haba idhaaheen saddexdan xaalo rasuulka ilaahay aba mo halkan hainooguma sug hainoogu sheego hainoogu magacaabe amarkii dee daruuro ee xaaje ee balta laba mida sida xadiidkaasi kuma yimi fi amrin laa budda minhu bal taasi waxay soo gelaysaa un banaanidii bay soo gelaysaa ee muhimku waxa weeya su-aashaan xaajo iyo daruura iyo baahi keenin de waa kaa xaaladeedu wataan ognahay dhibtaa badan bay leedahay ciqaabna way leedahay waana shay bal ruuxu wuxuu kuba qaatay dee kasab xalaal aanu noqonahay baabu ibaaxat اlakdi liman ucdiya min gayri masalati walaa ishraafin hadakani baabu bayaani ibaaxati اlakdi qaadasho banaanideed baabkii weeye liman ucdiya ruuxii la siiyey min gayri masalatin su-aalaan walaa ishraafin damclaan oo ruuxii haddii wax la siiyo maaluuba yimaado isagoon isagu wax su-aala laba iman isagoo marka hore damac iyo tadalucu naftiisa ay u indhataagaysa waxaanoo uu leeya waxaas haddii lagu siiyo iyo wixii adugu damcayo aanay jirin wixii u yimaada bale xataa hadduu wax leeyahayba inuu iska qaataa inay banaan tahay haddii wax kaloo manci de wax xaaraam haddii la siinaya inama qaadanaye wax kaloo dhinac kale waxaan ka manceeyo dee qaadashada hor joogsanaya aanu jirin taas buu baabkeeda yahay وxadثna hاrون بن معروف qال xadثna عبد اللh بن وهب xا وxadثnي حرملة بن يحيى qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاب عن sل بن عبد اللh بن عمر عن أبيه qال أنه qال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول xadيiثka markaa laba صحaaبia ku jira عبد اللh بن عمر maanta abhi buu kaba warinaya laba taaبعisay ugu jiraan iبن شهاب iyo sالم بن عبد اللahi ba wuxuu yihi cمر بن الخطاب qad kaana wuxuu ahaa rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam yucdini mid isiya alcadaa waxbuu isiinaya cadiyuu isiinayay faaqulu waxaan odhanayaa cadihii rasuulka ilaahw si afqara waa shaksan shaksi afqara baahi badan oo ilayhi ilaa hada alcadaaya ma ilaa hada almaali mini aniga iga baahi badan bal cid kaleo iga baahan waa zuhdigii ee cumar iyo de waxa weya manqabo weyn baa ugu sugan iyo fadligii iyo iisaarkiisii dadka kaleu iskaba horreysiinayo cid waxaan iiga sii baahi badan rasuulka ilaah sii baan ku odhanay xataa acdaanii ilah uu siiyey maratan mar maalan xoole uu siiyey faqultu waxaan idhi acdihii sii maalkan afqara ay shaksan afqara ay axwaja baahi badan oo ilayhi ilaa hada almaali mini aniga iga baahi badan faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi hudhu qaado waxaan dee su-aashiisa ma ahayn damciisa ma ahayn bal waa kan doonayay inaan laba siin iska qaado wamaa jaءaka wixii kuu yimaada min hada almaali xoolahan kaaga yimaada walxaal anta adigu gayru mushrifin mid u indhataagaya oo damcaya aan ahayn oo ishraafkii waaba tadaluci iyo haddii waxaa lagu siiyey iyo ma waxaa lagu siiyey waxaa qalbigiisaba aanay kuba jirin walaa saa'ilin mid weydiisay oo baryotamayna aanad ahayn fakudhu qaado wma la ayde wama laa yujadu fi hada shard wixii aan dee shardigaa laga helin ee macnaa ah ama saa'il baaba tahay ama dee kaa mutadalic ee mushrifka ayaabad ahayd falaa tutbicu ha raacin nafsaka naftaada ka yaanay ku tacaluqin waxba naftaada ha raacin baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu alayh bal xadiidka duruq buu leeyahy horta duruqdiisaan yar gaadhaynaa qayb ahaan kolley sa qaybaan waan yar dambaysayna وxadثnي abالظاhر qال أخبرnا بن وهب قال أخبرnي cمر بن الحاrث عن بن شهاب عن sالم بن عبد اللhi عن أبيه أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ega xadيiثka imika lftigan dambe si wuxuu msنadka cabdاللahi بن cمر xadiiثku yahay ayaaba cibaaradan dambe ku timi lakiin riwaayadii hore inoo cadaysay inuu abihi ka warinayo msnadka cmar xadiiثku yahay cmar warinaya xadiiثka أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاna wuxua يعطي mid siiya cمر بن الخطاaب رضي الله عنه الcطاء cطا iyo maal buu siinayey fayقuل lah cمر أعطihi ya رsuuل اللhi أfقر إلyه miني faqاla lah رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم خdhu qaado فتmwlhu maalayso oo wixii dee saa kugu yimaada adiga iska dhaqo oo iska haysa weeye maal kaba dhigo tmawal itkhadhu maalan aw taصadq biha ama dee markaad gacanta ku dhigto waa waxaad leedahe sadaqayso oo haddaad doontana iska hayso maal kaba dhigo haddaad doontana sadaqo la bax sadaqo ula bax wama jaءaka wixii ku yimaada min hada اlmaali maalkan ama xaggii kaagaba yimaada walxaal anta غayru mushrifin walaa saa'ilin fakudhu wama la wixii aan taa kuugu iman dariiqa aan kuguba imanna ama su-aal kugu yimaada ama damac iyo waxyaalahaas falaa tutbicu nafsaka naftaada ha raacinin weeye waxaas ha ku taa naftaadi waxba yaanay ku tacaluqin o taasoo damacyaan waxaa kaa gelin qaala salimu salim ibnu cabdillah ba wuxu uhi famin ajli dalika xadiidkan daraadii kaana bnu cumara ina cumar wuxuu ahaa laa yasalu axada shayan axad waxba ma weydiisan jirin walaa yaruddu mana celin jirin shayan shay ucdiyahu la siiyey wax la siiyeyna muu celin jirin ibnu cumar bal dariiqan walow laba dariiqna ay kaba sii dambeeyaan oo xadiidkan iyo bal adigu ma horta kolley waa duruqdii xadiidkan une mid lafsi kala haba lahaadee kana waxadaثanii abu ظaahiri qaala akbarana ibnu wahbi qaala camru waxadaثanii ibnu shihaabi bimili dalika can isayib ibn yaziid can cabdillaahi bni sacdiy can cumara bn اlkhadaabi radia allahu canhu can rasuuli llaahi salى allahu alayh wasalam matiguna waa kii hore bal sanadkan dambe kolley laba arrimood baa ku yar wada sugan horta dadku de ibnu wahbi iyo abuطaahir iyo markii horeba way nooguma sugnaayeen sanadkii unbaa xagga dambe iskaba bedelay ibnu shihaab markii lasoo gaadhay camrkuna waa camr bn اxaaris oo de faqiha markaas kolley dabaqadii malikiya ahaaye ibnu wahbi usheekhe axaadiistiisa in badan aan kuma soo aragno lakiin maxaa kaba cibaarada tahy qaala camru waxadaثani ibnu shihaab macnaa wowdan ba halkan imaam nawi ba raximah اllahu tacaala horta wuxuu leeyahay cibaaradan dhacda ee qaala camru waxadaثani ibnu shihaabi bimili dalika kolley habeen dhaweydna waan soo aragnay marar horena waan soo aragnay waxa arrintu ay tahay camar ibnu shihaab axaadiis buu ka maqlay isku cadfanayd oo dee markuu sanadkii sheeguu axaadiis kalena raaciyey bal markaa oo dee isagii xadathanii fulan axmed markaas axaadiisii uu saa kaba maqlay ayaa imika cibaaradan waxay tilmaamaysaa inuu xadathanii xadiidkii koowaad mid aan ahayn markuu imika san inoo soo naqliyey bal si uu u yar tilmaamay xadiidkan iyo axaadiis kale inay la socotay iskuba cadfanaayeen ayuu wowdan laba yimi sababtuna dee xadiidkan imika aan kan iyo mid kuwo kale oon kan ahayn buu markii hore ka maqlo iskuba cadfanaayeen deeta waa taasi uu bayaamiye u mutaa uu laba yimi taasi iyada waa mid arrin kalena way jirtaayo akbarana bnu wahbin qaala camrun cibaaradan markii hore haddaan soo aragna akbarana bnu wahbin akbaranii camr bn اlxaaris baan sanadka koowaad kusoo aragnay sanadka labaad maxay noqotay akbarana bnu wahbin qaala camrun waxaana imaam nawowi leeyahay halkan xadiidka sidan baa dhacdaye waxaana ay tahay uun qaalo labaad baa meesha xadfan oo arinku waxa weeye in la yidhaaho akbarana bnu wahbin qaala ibnu wahab wuxuu yihi qaala camrun camr baa yidhi oo arinku akbarana bnu wahbin qaala qaala markaa qaaladii hore ayaa la gooyey ama labadii qaalo mid ahaan markan laakiin sanadka la aqriyaya buu leeyahay sanadka marka la aqriyayo waxaa laga maarmaana labadoodiiba in lagu dhawaaqo sababto mid ahaan baa kitaabada loo gooyey ikhtisaar ahaan kale waa umuuro dhaca maha halkanuune akbarana bnu wahbin qaala akbaranii camrun baan dhex geliyaa ama suuradan oo kale imika xadathanii abuاظaahiri qaala akbarana bnu wahbin qaaladaasi way wada xadfantahay sanadka ibnusalax iyo dee sida nawi iyo kutubta musalax oo kale waxay kaba dhigaan dee laga maarmaan inay tahay in qaaladaa lagu dhawaaqo udhaxaysa markaa sanadada oo kale iyadna uba dhaxaysa waa suurada suuro aan ahayn walow barhkood aanay de heerkay gaadhsiiyaan ee aynay laga maarmaan tahay aanay kaba dhigin oo kolkol dee ay riwaayadiiba ay yidhaahaan maya de waa laga maarmaan ay u yidhaahaan bal muhimku qaalada oo kale oo iyadna meesha xadfan baa jirta oo ay tahay marka sanadka la aqriya la aqriyo taas waa arrin arrinta labaad ee ku sugan xadiidka bal xadiidkii markii hore ibnu shihaab wuxuu ka wariyey salim ibnu cabdillaahi salimna aabihii aabbihiina aabihii oo cumar ibnu khadaaba maanta ibnu shihaab dabadeed sanadkii baa isbedelo maxaa dhacay ibnu shihaab wuxuu ka warinaya can isa ibn yaziid waa saxaabigii aynu soo marnay ibnu ukhti namir horeynu usoo aragnay wayse iyo can cabdillahi ibni sacdiy waa saxaabi isagu halkan imika inoogu horeyso oo isaguna waa saxaabi can cumar bn khadaab markaasa maxay noqonaysaa xadiidkii maxaa ku wada sugan saddex saxaabi baa ku sugan welibana waxa inoo dambeeya oo imika riwaayo inoogu dambeyn qolooyinkii xadiidka mee la wadaagsaday halkan kuma dambeyso oo dee bukhaari kaba mid yahay aimadii kale ay laba midta ay yihiin iyagoo san xadiidka sanadkan umay soo dhiganee lafdigoodu wuxuu ah can isa ibn yaziid can cabdillaahi ibni sacdiy can xuwaydib ibn cabdilcusa can cumar bn khadaab oo saxaabi kale oo xuwaydib la idhaah kuya yidhaaheen boqol iyo labaatan sanood bay gaadheen sida xasaan iyo xakiim ibnu xisaam iyo lixdan iyo lixdan ahaa kaba mid ah oo dee muslimat lfatxi kaba mid ah ayaa udhaxeeya cabdullahi bn sacdiy cumar bn khadaab oo waxay leeyihiin ba cabdullahi bn sacdi cumar kamuu maqlin nusqooyinka muslimna tan baa dhacday laakiin qolooyinkii xadiidka la wariyey iyo qolooyinkii kale o dhan iyo xadiidka duruqdan ibnu shihaab iyo asxaabtiisii haddii la eego oo kala duwanayd xadiidka afarta saxaabi bay ku wariyeen waana xadiid afar saxaabi oo kala warinaya ku jiraan kuwo kalena way dhacdaa si afar taabiciba ay dee meelo u dhacdo barhkood sooba aragnay markaa meesha waxa weeye anuun kolley say culimadu leeyihiin imika halkan dhicitaanka xuwaydib ama muslim buu kaba dhacay ama sheekiisu ka dhacay waayo dadkan waa dadkii iyaguba lala wariyey dadkii kaleba ay ka wada wariyeen duruqdii kale xadiidka lagu warinayeyna waxaa kuba sugan cabdullahi bnu sacdi in xuwaydib bn cabdilcuza uu udhaxeeyo oo bal markaa waxaan leenahay waa saqad muslim dhacay saxaabigaa kale afraad waana afar saxaabiya markaa xadiidkii waana dee shay ladiifa afar saxaabiya isku wada xigan oo midba mid kaba warinayo labada sanadna markaa way kala caalisanayo ibnu shaab markii hore rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh dee waxaaba udhexeeyey tan dambana laba tii horena saddex baa udhexeeyey tan maxay noqonaysaa afar saxaabi baa dee sanadkii imika iyo ibnu shaab iyo rasuulka ilaahi uba dhaxaynayo sanad naazilu isaga xaqiisa ama tiisa markuu noqonaya bal waxaan leenahay awna kolley waa dheereeyey hadalka halkan sharaxa aimadii iyo bal duruqdii iyo kalaamkoodii ayuu soo wada arooriyey inta badan waxaan leenahay wahabku maanta ama waa muslim ama waa sheekiisii waayo dadkii kale xadiidka la wadaagsaday oo dhami waxay sugeen xuwaydib bay sugeen labadoodna xadiidkan bay leeyihiin waana laba saxaabiyo kan isagu ibn cabdillahi waa labaduba waa quraysh ee ibnu sacdiyina waxay leeyihin waa sidii rasuulka ilaahay markii uu yaraa reer bani saacad uu dee guryahooda xarimatu sacdiya inaaska ugu daweysay ayaa wakti uu yaraa halkaa la geeyayo saas baa loo yihi ibnu sacdiyo ama aabihiiba waa isaga maaha waa aabihii oo de waxa weeyaan magaciisa bal laba yidhaaho waqdaan barhkoodna camrin ay yidhaaheen ayaa reer bani saacad mustardac ku ahay oo taasay nisbadu tahay ee maaha inuu reerkaa kaba dhashay waa nin quraysha taasna waa sanadka waxay nooguba tacaluqsan haddaba mar baan kusoo yaro wada laamiye duruqda kalena waan dhamayno xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna laysa عan bukayri عan bsr بn ubayd بn سacيidi عan ibn الsaaعidiy الmalikiyi san baa نusada halkan dhacday waxaana kolley uu yahay sida lafdigii horeba aynu soo maray asacdiyo waa ninkii une reer bani saacido maaha ee waa reer bani sacdi nisbadu waana ta aan soo sheegno halkan sidaasaa sawaabkeedu iyo lakiin san baa halkan muslim dhacday almalikiyina waa nin quraysha uun ee maaligu abtirsiintiisa dambe ayuu malik ibn xambal ibn camir ibn layo waa nin dambe oo abtirsiintiisa dambe ku jiro quraysh un ah ayuu yahay maliki nisbadan loo nisbeeyeyna waa ninkii aynu imika soo haynay anahu qaala ninkaas ba wuxuu yihi istacmalani cumar bn اlkhaaabi radia allahu canhu cumar ibn khadaab baa wuxuu caamil iigaba yeelay cala sadaqati sadaqo sekada soo guritaankeedii waqtigii khilaafadiisii falama faragtu minha markii aan kaba faaruqeen dhameeyeen keena aan dee soo dhameeyey wixii hawshii lay diray wa addaytuha ilayh sadaqadii ama wixii aan soo guray aan isagii u guteen u keenay ayuu amara lii wuxuu ii amray bicumaalatin ujro dee aniga laysiiyo cumaaladuna cayntu way damisan tahay waana almawl ladi yucdahu lcaamilu calaa camali waa ujrada ama waxa ruuxa caamilkaa shaqadiisa lagu siiyo taas baa cumaalo lagu magacaaba markaasaa amara lii bicumaalati faqultu waxaan idhi inamaa camiltu lilah umuurahan iyo hawshan waxaan usoo qabtay ilaahay daraadii taas baan kuba idhi waajri cala allah ajrigayguna ilahay xaggii buu ahaaday ilahay baan kaba sugaya anugu markaa waxba ma qaadanayo faqaala wuxuu yihi markaa cumar khud qaado maa ucdita wixii lagu siiyo fainii anigu camiltu waan sameeyo waan camal shaqeeyey cala cahdi rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam facamalanii ay acdaanii cumaalatan ujra ayuu isiiyey camalanii acdaanii ujrata camali taas buu isiiyey faqultu mila qawlik hadalkaaga oo kalaan idhi faqaala lii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam idaa ucdita shayan haddii wax lagu siiyo min gayri an tasala adigoon wax weydiisan wuxuu su-aalku ugumu iman wixii waa lagu siiyo su-aal la-aan fakul cun wa watasadaq haddaa doontana sadaqo la bax waxaad leedahaybe وxadثnي هاrون بن سعيد الأيري qال xadثnا بن وهب qال أخبرnي cمر بن الحارث عن بkيr بن أشج بkيr بن عبد الله بن أشج عن مصر بن سعيد عن بن السعدي أنه qاaل استعملني cمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة بمثل xadيث layث waa xadيثkii layث بن سعاd oo kale aynu kala soo baxnay bal marka horta xadiidka tay noogu sugani waxa weeye ruuxu cmل أعmaaشha mسلimiinta kamida haduu fuliyo uu qabto camalku ama camal adduunye ha noqdo ama camal diineed haba noqdo sida alqada iyo alxisba iyo waxyaalaha ciwad ama ujro in lagu qaataay inay dee banaanideedu taasba weeyaan oo dee qadihi iyo wax laba mida kalena culimadu balaa taasi waa maxal wifaaq lama bacda salaf oo dee taa karaahadeeda laga soo naqliyo waa jira lakin cidna waa xaaraan may odhan eh bal taa ujrada qaadashadeedu acmaashii caynkan ahayd taas iyada xadiidka uu inooguma suganye umuurihii kale xadiidka waan ba soo aragnay imaam nawi baa kolley fawaaid halkan ama xadiidka kuma tacaluqsan oo dhigtaan yar doonay bal si aan u yar ogaano waa umuuro yar muhima oo culimada aqwaashoodii kaba mido waxa uu imaamku raximah llahu tacaala yihi halkan culimadu waxay iskuma khilaafeen ciddii xoola ay u timaadee san oo kale xoolo loo siiyo inuu aqbalaa waajib miyay ku tahay mise sunun bay noqonaysaa kolley waa madaahibo saddexe lakin wuxuu leeyahay qowlka saxiixa ee mashhuurka ee jumhuur culamaa ay qabaan cadiyada aan ahayn dee dadka madaxda cadiyadooda wixii aan ahayn qaadashadeedu kol haddii ani su-aal la-aan iyo ishraaf la-aan ay kuba timi waa mustaxabbay iyagu taas waxa weeyaan oo in la qaata inuu celiyo kol haddaanu dee ama waxaan u asalkoodu xaaraam iyo u celinaya aanu jirin bal inuu qaataa waa shay mustaxaba onatan axaadiida inooguma sugano walow axaadiida siiqo amar ay kuba timi haddana amarka listixbaab bay kaba dhigeene wujuub kamay dhigin oo wujuub kamay dhigin amarka halkan qaadoodaas istixbaab bay kaba dhigeen laakiin marka ay noqoto buu leeyahay dadkan madaxdaa waxaan ay dadka siinayaan oo kale dadkii hore kuwa iyagu xarimay wuxoodaba in wax laga qaataa way jireen oo raggii kolley yar jaanibkaa kuba adoodkaa kuwa iyagu baneeyey iyo kuwa karaaha kuba tirinaya lakin iyadna wuxuu leeyahay qowlka saxiixi waxa weeye taqsiim buu geliya ninkan madaxdaa waxaan gacantiisa ku jiro ku tasarufaya haddii de waxa u badanba ay xaaraam tahay oo waxaan waxaanu tasarufkeeda lahayn oo waxaan waxaan gacantiisa ku jiraaba waxa u gaaliba xaaraam iyada qaadashadii xaaraam bay noqon buu leeyahy waxaa lamid uu leeyahay cidan uu siinaya dee inay waxa weeye maha un kanaa dee fulana iyo kanaa xisbiga iyo kanaa sane inuu istixqaaq lagu siiyo weeyaan kan uu siinaya haddaanu mustaxiqba ahayn ama uu bix siinayo ruuxaan mustaxiq ahayna qaadashadeedu ruuxii uma banaano ayuu leeyahay lakin haddii aan xaraami gacantiisii u qaalib ahayn in ruuxan qaadanayana wax maanico isaga u diidaya mudashada istixqaaqnimadii ka saaraya aanay jirin bal markaa adigu mubaax bay noqonaysaa weya kale adigu waa masalo culimadu ay kaba hadlaan oo barhkoodna ay yar dheereeyaan oo barhkoodna dee rasaa'il ay kala duwan ay leeyihin oo xataa suyuudi iyo ragle dee waxaan filaya sancaan iyo adigu ragle waa dee rasaa'il bay leeyihin laba maduceeye laakiin bal tay xaafid ibnu xajar iyo ay bal masalan masalada kusoo khulaaseeyaan waxa weeyaan khaasatan marka leenahay dadka awlaada ka qaadashadooda haddii la og yahay de waxani inuu xalaal yahay cadiyadiisii lama celinayo haddii xaaraamnimadkii la og yahayna dee cadiyadii waxay noqonaysaa waxa in la qaata aanay banaanayn dee waa tan uu tilmaamo ruux aan mustaxiqayn haddii la siinayana wixii dariiqeed maaha waayo ma laha inay maalkii dadka saa ugu tasarufaan sa dee maanta loogu tasarufo dee bal markaas haddii laakiin shaki meesha uu jiro waa masalada waraca iyo halkan ixtiyaadku imanayo ee waracii waaba dee ixtiyaadkii in la iska daayo ayay noqonaysaa ciddii iyagu banaysayna asalkii unbay raaceen oo de waaba tan ilaah iyadoo ilaahay subxaana watacaala nimankii yahuudeed uu inoo sheegay akaaluuna lisixti dad suxdiga cunaya inay yihiin oo kale haddana rasuulka ilaahay waa la tacaamulayo diriciisii waa kii kaba raamaya waxaana masaladan calaaqa la yeelanaysa ma haba ka qaadashada ee tacaamulka lala tacaamulayo dadka caynkaasa dee oo kale ama ha noqoto dee iyaga iyo kayrkoodba marka kollay dee daabidka taa u sheegaana tan unbuu noqdaayo ciddan aad la tacaamulayso haddii dee had iyo goor waxay yidhahdeen xaraam iyo xalaal meel hadday ku kulantay xaaraamta la qaalib yeela marka hadday xaaraamtu badan tahay ama cayntii xaaraamta uu kula tacaamulayo markaa dee tacaamulkii markaa ma banaanaanayo lakin haddii xaaraamtii laga badanyo waa nin dee hawlo kala duwan buu leeyo barhkood ay xaaraam leeyihin xalaalna ay leeyihin xalaashina ta badan ay tahay cayntii xaaraamtana ma aha qaybtii xaaraamtana ma aha iyada marka caynkaasa waracu waa halkeed laa yakfa lwarac lakin waxa weeyaan markaa taasna dee qaadashadeedii iyo ka qaadasho wax laga qaato ama la tacaamulkii kollay isku xukum bay kaba dhigaan baabu karahati xirsi cala addunya dadaalkii adduunye lagu dadaalayay jacaylka adduunye bal karahadeedii ayuu baabkeedii yahay iyo maal iyo waxyaalahaasoo ruuxu dee iska daba rido oo taas xdثna زhayr بن xرb qال xdثna سفyاn بن عuyaynةa عan abي الزinاd عan الأعrج عan abي هurayرata yblغ bه النaبy slى الlه عalيه وsلم isagoo rasuulka ilaahay gaadhsiinaya de waana taa macna u kor yeelayo wey qaala rasuulka ilahay wuxu uhi salawaat الlahi وaسalaaم عalيه qalbu shayki odayga qalbigiisu shaabun dhalinyaro weeye calىa xubi اثنatayni lama khaslo jacaylkooda oo dee ninka odaygii markuu weynaadee waatan awoodiisii oo dhame ay daciifayso sidaa u gaboobay laba arrimood uma gaboobayaan oo laba arrimood uma gaboobayaane waa dhalinyaronimada iyo suu berigu dhalinyaradaha ay ahaayeen bay ku ayay yihiin labadu maxay noqonaysaa khaslo waa xub ilcayshi nolol jacaylkeed inuu sii noolaado isagoo de oon wax uu qabsan karayaa jirin oo dherta walaa dhinaciisu lul yaala haddana geerin inama doodayo inuu sii noolaado baabu jeceliyo nolol jacaylkeed iyo walmaali meelo qaarkood dulul amal baa inoo imanayo iyadna waa dulul xayaat de inuu taa jecel yahay iyo walmaal xoolaha jacaylkooda oo macnaa waxa weeya ruuxu markaa uu dee da-da yaraayo xoogga ahaa maal waa jeclaa waana ku dadaalayay nolol iyo inuu sii noolaadona waa jeclaa markan uu gaboobay awoodiisuba ay yaraato jacaylkii waxaa jeclaa iyo xirsigii jaanibkaasi isma dhimayo si unbu u jeceliyo u xoog u yahay waana dee xaalad dami oo laleeya taasi wax toosan ma aha bal waanay axaadiisa inoo socotaa waxadaثani abu ظahir xarmalatu qaala waxay yidhahdeen akbarana ibn wahbi can yunus can ibn shahabin can saciid bn اmusayibi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala qalbu shayki shaabon ninka odaygaa qalbigiisu waa dhalinyaro calaa xubi itnatayn laba khaslo jacaylkood wahuma duru lxayaati waa nolosha dherarkeeda iyo dee nolol jacaylkeed wey iyo waxub lmaali maal jacaylkeed waxadaثani yaxya bnu yaxya wasaciid bnu mansuuri waqutaybat bnu saciidi kulhm can abi cawaanata qala yaxya akbarana abu cawaanata can qataadata can anasi qala anahu qaal qala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam yahramu bnu aadama ina aadam waa gaboobaya oo dee jidhkiisii iyo garar wax kastaaba way gaboobi de markaa isagii kaba midi lakin watashibu minhu waxa dhalinyaro ahaadaysa oon iyadu ina gabowgaasi ta'siirinahayn isnataani laba khaslo waxaana weeye alxirsu cala almaali dadaal maalka lagu dadaalo ama jacayl maalka la jecel yahay oo markaasaaba jecladii kuwa sii badnaan iyo walxirsu cala alcumri ee kollay cumrina gacanta uguma jiro ilah ba subxaana watacaala ajashe qoray oo dee gooyey oo markaase lakin haddana waa jacayl uu ruuxu jecelyahay inuu sii noolaado taas وxadثnي abو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال xadثna معاad بن هishام قال xadثnي أbي عن qتاdة عن aنس أن نبي اللhi صلى الله عليه وسلم qال بmثل xadيثkii makan kaba soo baxn oo kale وxadثna محمد بن المثنى وبن بشhار qال xadثna محمد بن جعفر qال xadثna شعبة qال سمعت qتاdة يحadiث عن أنس بن مالك oo waxaan mqلay qتاado oo ka waramaya أنس بن مالك qataadna waa taa aynu soo ogaanay inuu tadliis lahaay oo cantiisu kolkol lagaba joogsado walow dee saxiixa ay dhahaan waxay ku xambaarantahu in dariiq kale ay kuba sugnaatay laakiin dee shucba xataa haddaana waa kan imika caddeeye samaaciya anu samaaca cadday kol hadduu shucba kama warinayana waxa uu tadliisiye kama warin jirin ba sidaan hore usoo marinay can inabiyi sala allahu alayh wasalam binaxwi bal xadiid kolley tay nooguma sugan un de waa arrintiisu waa dee ruuxii inaanay labada khaslo kolley jacaylkeedii iyo dadaalkeedii hoos aanu isu dhimahayn oo waa xirsiga dee waxaana ahayd waktiga inuu isdhimo bal kolley waaba si dee qabribuu qarka u saaray iyo xaaladaa isla bedele waa nooc dambitaa way nooguma sugantay iyo karaahada jaanibka lakin tani waa warramid laga warramaya xaalada dadku saytay saan ahay baa lagaba warramayaayo labada xaalo iyaguma nuqsaamayaane ruuxu jacaylkoodii uu jeclaa iyo sida ugu dadaalayay ama xirsigii halkii u buhaanaya bab law ana libni aadama waadiyayni labtagaa halian ay law sabata hadday usugnaato ana libni aadama in aadam waadiyayni laba dooxo ama laba waadi oo maala ama dahaba inuu leeyahay waa xirsiga aynu soo maray waa jacaylka uu adduunyo jecel yahay isagoo waxba dhamayn karahayn labtagaa halian hadda mid saddexaad un ujeedadu marna lagama dhergo adduunyo weeye ka ugu maal badan ee dee xoola ugu dadka ugu xoola badan baaba xagga marka la eego xirsiga jaanibkaas iyo daba orodkooda iyo jaanibka ugaba sii badan bo nabtakaa haalisa mid saddexaad ayuun baabu dalbi lahaa xadasna yaxya ibnu yaxya waa axaadiis kale macnahooda ay daahir yihiin oo dee laqba un mayo wax kalean noogama baahnayn xadasna yaxya ibnu yaxya wasaciid ibnu mansuuri waqutaybat ibnu saciidin qaala yaxya akbarana waqaala alaakharaani xadasana abu cawaanata can qataata wasanadka markii la soo aragnoo kale can anasin qaala anahu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam low kaana libni aadama in aadam hadduu usugnaado waadiyaani laba waadi ama laba dooxo min maalin xoolaah dahabna waata riwaaya kuba timi labtaqaa wuxuu dalbi lahaa waadiyan haalisa oo inta saddexaad loogu soo beeriyo taa waa jecel yahay waana ku dadaalaya taasuu dooni lahaaba walaa yabla uma buuxinayo jawfa bna aadama in jawfa bni aadama in aadam calooshiisa ila turaabo oo inkastuu xoolo helo haddana waa kaasun dee ge waa wixii waa ruuxaa baahanun weeye ilaa ciidun lama buuxinaysa iyo markuu qabri galo oo calooshiisa dee ciiddaas lagu rogay ay buuxiso wayatuub llahu ilaahay uu ka tooba aqbalaya calaamataaba waa xirsi madmuuma kaasi xirsigaa madmuumka ruuxii ka toobad keenay sa dee waxyaalaha kaleba wixii toobadeeda u aqbalo ayuu xirsigaa madmuumka na ilaahay ciddii ka toobad keentay toobadooda u aqbalaya وxadثna بن المثنى وبن بشhاr qال بن المثنى xadثna محمد بن جعفr qال أخبرna شعبة qال سمعت qتادة يحdث عن أنس بن مالك qال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول رasuulka ilahy baan مqلay xaal ku qowlayo فlا أdري ma garanaya شhay xadيiثka soo socday ama aynu soo aragnay baabu ahaaye inuu yahay waxa aan kaba maqlay شhay unzila lasoo dejiyo o ujeedadu qur'aan ahaan loo soo dejiyo siduu qur'aan u noqdo la aqriyo am shayun shay inuu ha kaana yaqulu xaggiisa uu kama odhanayo axaadiisiisii kale laba mida anugu taa ma garanayo buu leeyaho xadiiskan ayuu uga qaatay inuu dee qur'aan ahaan inuu ahaa iyo oo loo soo dejiyey si dee loo aqriyo dadka oo qur'aan ahaan loogu soo dejiyey iyo inuu xadiisu niyo ti buu leeyahay ma kala garanayo bal cibaaro kale way noo dambaystaa bimili xadiisi abi cawaanata waxadahanii xarmalat bnu yaxya qaala akbarana bn wahbi qaala akbaranii yunus can ibni shihaabin can anas ibni maliki can rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam anahu qaal low kana libni aadama waadi min dahabin halkii maal bedelkeed axaba wuxuu jeclaan lahaa ana lahu inuu usugnaado waadiyan aakhara waadi kaloo dahaba inuu yeesho walan yamla ma buuxinayo faahu afkiisa in la turaabo de hadduu dhinto riwaayana caynahu baa timi oo ishiisa wax kaloo dh buuxinaya ma jirto on ciid ahayn oo maal inkasuu badan yahay uu helay dee haddana wax ziyaado buu dalbayaayo kaasi ishiisa ma buuxinayo afkiisa ma buuxinaya calooshiisa waa iska wada macnouna macnaa markaa uu dhinto oo ishiisa iyo calooshiisa iyo afkiisaba ay ciidi buuxin xaaladaasu baaba dee xirsigani kaga tegayaaye inta kale waa kaa xariiskii adduunyo ku dadaalaya jecel daba ordayana walan yamla fahu ila turaabu wallahu yatuubu calaa man taaba waxadaثanii زuhayr بn xrbi وharuun بn cabdالlahi qala xadaثana xajaaج bn mحamedi can ibni jurayji qaala samictu caضاء وcضاء bn abi الرabax yaqulu samictu bna cabasi yaqulu samictu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm yaqulu low ana libni aadama mila waadin waa waadi wax buuxiyo oo maalana hadduu leeyahay laaxaba wuxuu jeclaan laha an yakuna ilayhi mil inuu xaggiisa aado dee kaasoo kale uu yeesho ilayhi ila lwaadi mil mid kaloo lamid uu kuba soo biiro loo geeyaba walaa yamla-u nafsa bni aadama ila turaabu wallahu yatuubu calaa man taaba qaala bnu cabaasin ba wuxu uhi falaa adri a min alqur'aani huwa am la haduu bal ibnu cabaas xadiidkiisa iyo kaa maway kuba timi axaadiisana horta tay noogu sugan un waa deb adduunyo oo laga daba dhaco ama lagu dadaaliyo jacaylkeeda iyo badsashadeeda iyo raqbada jaanibkaasi waa madmuumnimada ay dee wax madmuuma ay tahay qaninimada dee ruuxu waxaasoo dhan kol haduu intaa uu leeyahay bal kasii badiba kolle waa ruuxa wixii waa ruuxa faqiirka unoo baahano waxay noo dambaysa qaninimada dhabtii waa kina nafsiya tani maha qaninimo maal badnideedu qani laguma noqdo de waa ka ruuxi doonayo un maziid iyo wax lagu sii beeriyo wax lagu sii siyaadiyo bal intani waxa weeyaan un kolley saxaabadii baa xadiidkan marka ay maqleen ay rasuulka ilaahay kaga maqleen iyo usluubkay ugaba maqleen baaba barhkood shaki ka galay inuu kani qur'aan ahaan uuba soo degay oo inuu qur'aan uu noqdo usoo degay walow dee qur'aan imaka inoo sugan aanu ahayn macnihiisu waa jiraaye haddii xataa qur'aanaan usoo degayna laftigiisii laba nasakay iyo inuu xadiidkii axaadiistiisii kale kaba mida uu yahay bal xadiidka ka dambeeya abu muusena wax taa ku dhow ayaan arki doonaaye bal laakiin waxay culimadu kolley naskiga ay u qaybiyaan saddex xaalo oo mid dee tilaawadiisii iyo xukumkiisiiba lawada naskoo lawada kor yeela iyo mid tilaawadii un baa la nasakay xukumki waa joogaa sida aayadda rajmiga oo kale xataa tani hadday qur'aan ahaan usugnaato dee iyaguna macnahay kuba imanayaan waayo macnihiisu maaha macna la kor yeelo meesha ka baxay ma aha iyada tan oo kale iyo mid isaga dee waxa weeyaan xukumkiisii inta la kor yeelay laftigiisii bal matalan laftigiisu baaqi yahay oo waata qur'aanka aayaadka kala duwan ee qur'aanka kuba sugan ee adigu markaa la yidhi waaba mansuuqna waata uu dee jaanibku kuba yimaado walow dee tirada inaanay saa uba badnayn oy barhkood sheegtaan inay boqolaal aayadood oo suuradaha qur-aanka inta badan ay kaba dhigaan in naski adigu midba wuxuu kaba galay oo dee sa kutubta naskee mansuuka kuba timi oo yidhaahaan aayad aayatuseif la yidhaaha baaba nasikto suuratu tooba kuba sugan boqol iyo labaatan kolley laakiin taas maaha o dee waxa qur-aanka la odhan karo waa mansuuq madamalaha labaataneye kamaba badna kolley suyuudiyena waaba leeyahay walow dee jalaalka waa yaridiisii markan kitaabkiisa itqaan iyo dee waana ku dabdiya hortiina waa loogaba horeeya barhkoodna dee waabay oriyaan isaguna nadmi waa leeyahay janibkaa kuma tacaluqsana sa umaba badne bal laakiin tay uqaybiyaa taa wey halkana haddii qur'aan ahaan imika bal ay xataa qur'aan ahaan sugnaato dee wuxuu ahaan laha kaa tilaawadiisa ama la nasakay laftigiisi lakiin xukumkiisi iyo macnuhu waa macno iska waaqaco joogo dee haabita ee bal arrin kale inoo soo socota wa fi riwaayati zahiri qaala falaa adri falaa adri ma garanayo min alqur'aani lam yadkur ibnu cabaasin oo markaa halkaa muu odhan zuhayr riwaayadiisa haruun bay tani ahayde qaala ibnu cabaasin muu odhan ee wuxu buu yidhi falaa adri a min alqur'aani marka laakiin dee riwaayada hore ayna tusaysa inuu ibnu cabaas halka hadalkani xdثnي سوyد بن سعيد قال xdثna علي بن mسr عن dاd عن أbي حرب بن أbي الأسود عن abيه sddex horeo dhan waan soo wada aragnay أbي حرب بن أbي الأسوdna waa nin ثقa weeyaan oo taaبiciintii kaba mida abihii أبوالأسود oo xadيiثka ku jiraana waa أبوالأسود الdعrي ninkii نaxwadana bilaabay ee dee marar horena kitaabka bilowyadiis iyo meel ka dambeysay baan kuba soo marey ظalim بن cmrin laba odhanayo nin taaبiciyo weyna isagu kaas bu أبوالأسود kaba warinaya qaala wuxuu yihi markaa abوlأswad الducri bacaa abu musa alashcari abu musa alashcari baa cid u diray ilaa quraa'i ahli lbasrati reer basra dadkii qur'aanka ururiyey jamciye ama xafiday ayuu yihi bal soo urura fadakala caleyhi waxa usoo galay halaaثu miati rajulin saddex boqol oo nin oo qad qara-u lqur'aana waa waqtigii saxaabada waa siay dadkii uguba dadaalayeen qur'aanka xifdigiisa iyo ururintiisa waayo riwaaya ku timi cid qur'aanka hadii inaanay isagii dee aanu doonahayn ama inay utimaado ilaa ma jamaca alqur'aana inuu la hadluu doonayo faqaala wuxuu hi antum idinku khiyaaru ahli lbasra wa qura'uhum ayaa tiin oo dee khayrukum man tacalama alqur'aana wacalama waa kii rasuulku yidhiba ee fatluu qur'aanka aqriya walaa yadulana yaanu dheeraanin calaykum korkiina alamadu zamanku oo fataksuwa quluubakum qulubtiinu ay markaa engegto oo dee ujeedadu adduunyo inta macaansataan iyo taasoo kale qur'aanka tilaawadii ama camalfalkii aad kama jeedsataan markaa qalbigiinu uu engego kamaa qasad quluubu man kaana qablakum si dadkii idinka idinka horreeyey qulubtooda ay u engegtay oo xirsi adduunyo iyo jeedsi a xaggaa ujeedsataan qalbigiinu dee uu kuba engego taas yaana idinkaba dhicin waina anagu kunaa waxaan ahay nidaa saxaabada nahay naqra-u kuwa aqriya suuratan suuro kuna anu ahay nushabiha kuwa ku shabaha fi tuuli xagga dheerarka iyo washidati shidada kuma sugan bibara'ata suurada bara-a ayaan kuba shabihi jirnay faunsita waa la rafciya weeyaan oo waa la kor yeelay waa suuradan uu sheegayo sa dee suurat lxafad iyo kuwaas iyo suurat lkhulci iyo suurado magacyalaba ay dee kutubta qaarkood ama dikriyada iyo riwaayadka qaarkood ay uguba yimaadeen oo bal matalan markaa la kor yeelay faunsita waa la ilowsiiyey ayra lakin ani qad xafidtu minha waxaan kaba xafiday low kaana libni aadama waa tan ay imika lahayn saxaabada ma garanayna inuu qur'aan lagu soo dejiyey u ahaa iyo in kale oo waa kanoo wax soo degaa jiray laakiin dee lafdigoodii ama la koryeelo la rafciye low kaana libni aadama waadiyaani min maalin labtagaa waadiyan haalian waadi saddexaad buu dalbi laha walaa yalmaw jawfa bni aadama ila turaabu waana xadiiskii imakaan soo maray labada saxaabi baa falaa adri a min alqur'aani huwa am la ama se uu lafdigii kale anas uu ahaaba falaa adri a shayn unzila am shayun kana yaqulu wakadali kuna naqro waxaan ku akriya suuratan kuna nushabiha aan kuma shabahayna biixda musabixaati suuradaha sabix isma ama yusabixa ama sabaxa ku bilaabma wey kuwaasaa musabixaat la yidhaha bal kuwa mid kamida ayaabay ku shabahaynay fawsita iyadna waa la ilowsiiyey waa dee rafcin tilaawadeedii la rafciyey daraaddeed ayra lakin ani tuwaan xafiday minha ya ayuha aladina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun intaas waa tan inoo qorane dee suuradan suuratu safba inooguma sugan oo qur'aanka ah oo marka lakin waa intan raacsan oo fatuktabu fahiya tuktabu bal haddaan iska rafcino haddii fatuktaba la nasbiyana dee caadi hadalku waa inoo qabanaya icraab ahaane fatuktabu fahiya marka haddii adee waxaydaan falahayn a ku qawshaan waa la qoriyo shahaadatan fi acnaaqim shahaado iyo markhaati iyaga luqumihiina waa wax laydin raaco naftiina a ku furteen oo luqumihiina kuma sugan oo fatus'aluuna canha markaasaa laydin weydiiyey yowma alqiyaamati maalinta qiyaama taasaan akrihi jirno intaasaan ka xusuustay bu uhi iyadna waa la kor yeelay adigu hadday suuratu saf intani kaga mid ahayd intan baa la kor yeelay inta kale ya ayuha aladiina aamanu lima taquluuna maa laa tafcaluuna kabura maktan cind allah an taqulu maa laa tafcaluuna waa tay nooguma sugan bal markaa kolley axaadiisantay nooguma suganin waa xirsigan waa taxdiir la isaga dhigay un alxirsi cala addunya iyo maalka iyo waxaas oo dhan jacaylka iyo waxyaalaha caynkaas ruuxu dee inuu naftiisa iyo waxa uu iloobo ama dee wixii xadligiisa hakaba qaato laakiin uu kuma shuquloomo uu had iyo goor dee jacaylkiisa iyo xirsigaasi uu kaba qaalib noqdo taas weeye ta madmuumka wallah wallah subxana watacala ala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك